sidii aad warkaba ku maqasheen in ka badan labaatan ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhintay weerar ka dhacay gobolka shabeellada hoose habeenkii xalay ahaa kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar ku qaaday saldhigga ceelsaliin haddaba dagaalkan ayaa waxaan ka waraystay mawliid axmed xasan oo ka tirsan ciidamada dowladda islamarkaasna ah afhayeenka ciidanka gaarka ah ee danab
niyow sida dhabta ah halkaasi dagaal ayaa ka dhacay xalay ayay soo weerareen kooxihii nabadiidka ahaa saldhigii ceelsaliin halkaasi oo ay maaragtay number xoogle kusoo weerareen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee geesiyaasha ah si adag ayay iskaga difaaceen ilaa uu gurmadkii ugu horreeyey ka gaarayay oo markaasi uga ruqaansaday number conton haddana meeshaasi waxa weeyaan ciidankii xooga dalka soomaaliyeed saldhigoodi ayay joogaan wayna iska difaaceen nabadiidkii soo weeraray waan gartay imsuu socday dagaalku intaad ogtahay
adiga wuxuu socday waxun maaragtay daqiiqado adin saac nusu saaca iyo xoogaa la-eg adiga ilaa iyo afartanko daqiiq uu socday wayna iska difaaceen ciidankii halkaasi saldhigaas ku sugnaa ee xooga dalka soomaaliyeed gurmudyo kala duwan ayaa ilaa iyo saakana gaaray ilaa xalay gaarayey kooxihii halkaasi soo weerarayna maaragtay dhowr meelood ayaa ciidamada danab maaragtay oo halkaasi gurmad u tegay islamarkaasna weerare horle kasii geystay oo daba sii dabagalay oo ilaa iyo hadda kusii daba jira dhowr meelood ayaa lagu duqeeyey dhowr meeloodna maaragtay oo ay kusugnaayeen maaragtay waa lagu galay oo ilaa iyo intii ay sii socdeen ilaa iyo haddana waa lagu sii daba jira waan gartay tiradooda imsaa lagu sheegay kuwii soo weeraray xerada kolley xalay tiro adi lamber maaragtay badan inuu ahaa un baa la dareemayaa laakiin tiro ahaan kama warhayno oo tiradooda dee waxa weeyaan lama qiyaas karin xilli habeenimada maadaama ay weerarka u lahay waan gartay khasaaraha ilaa iyo iminka labada dhinac maxaad ka ogaateen
horta meel dagaal ka dhacay khasaaro wuu jiraa laakiin khasaaraha dhanka iyaga ma buurna waxa weeyaan intii na intii dhimateen allah unaxariisto waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay in cadowga layska difaaco layskana celiyo islamarkaasna maaragtay tilaabo laga qaado oo ay maaragtay kulley nasaas ayagana safal kalama tegin waxa weeyaan ilaa iyo maaragtay saddex iyo toban dhimasha ayaga dhankooda maaragtay waan ognahay
dhinaciinana
kulley khasaare u jira dhanka naga dhowr askari waa naga dhimata allah unaxariisto dhaawac saas aan usii dameen oo ilaa ay kudhex gaariyeen wuu jira waxa weeyaan haddana ciidan suwadle ayaa kusii daba jira dhowr meelood hadda tirada ayaga dhimashadooda weli maaragtay maadaama dhowr meelood lagu duqeeyay dhowr meeloodna maaragtay dagaal lagula tegay oo ciidamada danab maaragtay xooga dalka soomaaliyeed ee commandorska sida khaaska usoo daran ay dabagal dheer kusii sameeyeen oo ilaa hadda kusii raas joogaan dhowr meelood maaragtay ay ku galeen khasaare khasaare xooglena laga sheegay inuu halkaas sii gaaray ayaga waan gartay kaasi dib ayaan kala wadaagayna saxaafad dib ayaan kala wadaagi kala wadaagi doonaa wixii khasaaraha oo halkaas aan ugu geysanay laakiin dagaalkii xalay khasaaraha anaga dhanka anaga aada buu u yaraan khasaare buuran lama soo gaarin waayo ciidanku meel difaac ayay ku jireen xero nidaamsan oo maaragtay sayeysan ayay ku jireen wax oo maaragtay khasaare weyn inuu soo gaarin horey ayaa looga baarantay waan gartay mudane afhayeen waxaan ku weydiin lahaa waxaa la idhi xeradani waxay ku taallaa meel ma garanaysaa dhinaca ciidanka iyo magaalooyinku ay ka dhow yihiin oo in al-shabaab intay yimaadaan aad iisoo daba maraan xero sidaas oo kale ah waa arrin la isweydiinayo bal arrinta haddaad nooga warantid
horta nin dhuumaalaysanaya ama maaragtay gaadma wado waxa weeyaan horta dagaal wixiisa lama dhigi karo waxa weeyaan waa qof maaragtay ku gaadayo gaadmadoodana maaragtay dagartooda horey ayaa maaragtay looga baaran degay ciidamo meesha way ka dhow yihiin lamber conton baa u dhow way jirtaa laakiin waxa weeyaan xilli habeennimaha markii uu dagaal dhaco oo maaragtay dagaalkaas islamarkaas laga war helo gurmadkiinta usii socda unbay dagaalami karaan wax ka badan ma dagaalami karaan marka sidee bay dagaalku ugu dhacay lama oran karo dagaalka macnaha qaabka ayaga ay kusoo qaadeen waa un cadow maaragtay jira oo aan qarsoonayn oo cad oo muuqdo oo dalka ka jira kaasoo la dagaal culus maaragtay lagula jiro oo maaragtay ciidamadu ay dawla badan hadda ka horna kasoo hoyeen haddana maaragtay ay u duntan yihiin inay iska difaacaan islamarkaasna ka aagi karaan dhulka kaasi wuxuu ahaa mawliid axmed xasan afhayeenka ciidanka danab ee ciidanka federaalka soomaaliya khadka telefoonka ayuu igu warramaysa igu warramayay dagaal habeenkii xalay ahaa ka dhacay gobolka shabeellada hoose